Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Maamulka Somaliland Mudane Ismaciil Ibrahim Nuur ayaa dhagax dhigay waddo isku xirta magaalooyinka Boorame iyo Baki ee gobolka Awdal maamulka Somaliland. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay maamulka degmada Boorame, wasiirro ka tirsan maamulka Somaliland, agaasimayaal, odayaal iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Maamulka Somaliland Mudane Ismaciil Ibrahim Nuur ayaa ka warramaya dhagaxdhigga waddadan.
Maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii gobolka Awdal taariikhda ugu sugtanaan doonta. Waa maalin deyma badan. Waxaan goobjoog u nahay dib u bilaabista iyo dhammaystirkii waddadii Baki iyo Boorama. Waa mashruucii ugu weynaa ee runtii gobolka soo maray intii ay xukuumadahii kala dambeeyey ay jireen runtii qiimo weyn ayuu mashruucaasi inoogu fadhiyaa waxaa inoo sharafa maanta inuu goobjoog ka wada nahay barbilowga iyo dhagaxdhigga dhammaystirka mashruucaasi oo maanta aynu si rasmiya u bilaabi doono haddii alla yidhaahdo mashruucan iyo waddadani waxay muhiimad weyn ugu fadhidaa guud ahaan isku socodka gobolka gaar ahaana degmada baki iyo boorama waxay lafdhabar u tahay koritaanka ganacsiga iyo isgaadhsiinta gobolkaba
wax la barbarayana ma aha Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay dhagaxdhigga waddadan.
dee waddooyinka iyo horumarada faraha badan leh ay xukuumaddu iyadoo curdina qabanayso inaad nala garab istaagtiin reer awdal waxay ku suntan yihiin hay- maaragtay guddidooda asarda inay ahayd xaqiiqatan dadkii ugu horreeyey waddooyinka somalilan bilaaba ina inaa ka ina ahaydeen aada hormuud u ahaydeen in laami ay cid samayn karto oo weliba dad sabaabulay ay laami samayn karaan ayaa idin ku suntan tihiin waana wax moogtay taariikhda ku jira marka waddana waad baahidaa keenaysa in aydun bilowdaan waddo oo aad laami ka dhigtaan baahidaa keenaysay baahidiina weli nagamay hadhin oo way way nala socotaa jidkani wuxuu noqonaya waa jid aad iyo aad muhiim ugu ah ee, ganacsiga gobolka wadal iyo wax soo saarkiisa si ay bulshadu uga faa'iidaysato kubcinayana dhaqaalaha uu gobolku yeelanayo Ee, waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala waddadan inay usii dhaafi doonto degmooyinka ka hooseeya Dhagaxdhigga waddadan ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosha magaalooyinka Boorame iyo Baki ee gobolka Awdal.